Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Sacid Cabdulaahi Deni iyo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Cismaan Lugatoore ayaa kulan la qaatay madaxda iyo wakiilada hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Puntland. Madaxweynaha ayaa la wadaagay hay-adaha qaramada midoobay qorshaha shanta sano ee maamulka Puntland uga degsan siyaasadda horumarinta Puntland, isagoo u soo jeediyey in loo baahan yahay iswaafajinta qorshaha maamulka iyo mashaariicda ay hay-aduhu dalka ka fuliyaan. Afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Puntland, Mudane Jaamac Dabaraani ayaa faahfaahiyey muhiimadda shirkan.
madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane ilyaas cismaan lugatoor waxa ay maanta kulan la qaateen wakiilada hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala puntland kulanka ayaa madaxweynuhu kula wadaagay mas-uuliyiinta hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala puntland qorshaha siyaasadeedka xukuumadda ee shanta sane ee soo socota iyo weliba gaar ahaan ajandaha iyo qorshaha dowladdu ay ka leedahay mashaariicda horumarin iyo kuwa bini-aadantinimo ee hay-adahaasi ay fuliyaan waxaa sidoo kale laga wada hadlay sidii loo sii horumarin lahaa wada shaqaynta hay-adaha ay la leedihiin puntland iyadoo waxqabadka iyo barnaamijyada ay ka fulinayaan puntlandna lagu salaynayo ama la waafajinayo qorshaha horumarinta shanta sano ee dowladda puntland madaxweynaha ayaa ku bagaadiyey mashaariicda socda iyo kuwa u qorshaysan ee ay ka wadaan puntland waxaana uu rajeeyey in siyaasadda dowladda ee maanta lala wadaagay ee dhinaca horumarinta iyo waxyaabaha hortaminta u leh ay halkaasi ka sii ambaqaadaan kulanku wuxuu kusoo dhammaaday si wanaagsan waxaa madaxda kala ka qayb galay xubno ka tirsan golaha xukuumadda iyo saraakiil madaxtooyo shirkan ayaa door ka qaadanaya sidii hay-adaha ay qayb ugu noqon lahaayeen horumarinta deegaanada puntland gaar ahaan ganacsiga waxbarashada iyo sidoo kale dhismaha wadooyinka